ururka haweenka nadaafadda ee ka dhisan magaalada dhobley oo iskood isku xilqaamay ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ujeedka loo sameeyey ololaha nadaafadeed ayaa ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa bilicda magaalada dhobley qaar ka mid ah haweenkan ayaa ka waramaya qaabka ay ololaha nadaafadeed u sameeyeen ololaha waqti u xiran rooma ma jirto waqti walba waan iska shaqeynaa jimco iyo khamiis basi aan aanasanaa waqti u xiran ma jirto inuu rooba du-o oo dhulka uu saa u qooyo oo macnaha qashinkii bacdi haaq mawaasuma ogiye waqtigu u xiran yaho ma jirto quruxda deegaanka uu leeyahay waa wadankeena caruurteena ku nool dadkeena ku nool bilac sisan uu soo saaran haddaan qashinka faraha ka qaadin inuu maxaa ahaada shubanbiyood iyo qashin iyo wasaq walba inay dhalanayaan ognahay caqabado badanaan la kulanaa intaa qashin aan soo haaqna hataa abeesooyinka soo daateen hal maalin aan haaqayna sagaal abeese aan ka dilnay xaafadan koowaad waa jirtaa caqabado badanaan la kulanaa biyahay nooga shubaanaa afar labaatan saac dab waxaaba jirtaa inta uu kadamayo oon kortaagnaanay oo naagtana ay la taagantaho maxay ahayd garaafooyinka biyaha ah anagana aan iska celinayno oo dab qashin aan aaqna ma gubi kartid ma damini kartid aan dhahno aaba jirtaba daruura siyaad faarax ururkan kabad ahay ururka dhulhaa waxaan nadiifinaa laba saac ee meelaha yaan imaanaa marba mar salaadi hal saac aan ku imaanaa mar laba saac aan ku imaanaa marba si aan ku imaanaa marka qashinkaasaan aruurinaa waan gubnaa aroortii aan haaqnaa wax alla hal saac iyo bar aan ku nadiif marka mar walba siaan u imaanaa laakiin hal saac hal saacay u badanta bedi kudhib maamada intaa hadha wax kasta waan la kulanaa maxaan la kulanaa cudurooyin oo marka qashinka aan aruurino oo qashinka aan shubayno aan gubno waxyaalo badan oo ka dhacaya jirta oo halis ah aa jirta wax kasta qashin markii la aruurinayo hadee halisyo badana iska jiraan oo inuu kugu dhacoba la iska arko